gudoomiyaha rugta ganacsi warshadaha dowlad goboleedka jubbaland xuseen raabi kaahin ayaa fariin wacyigelina u diray ganacsatada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland si ay ugu dhimriyaan bulshada ay u adeegayaan gudoomiyaha ayaa waxa uu ka hadlay cudurka covid sagaal iyo toban iyo saameynta uu ku keenay marka la fiiriyo dhanka ganacsiga iyo weliba isu socodka waxaana yaraaday wax soo saarka warshadaha caalamka iyadoona uu sheegay in socdaalka maraakiibta xamuulka qaada ee keena shixnadaha kala duwan ay noqoteen kuwa gabaabsi ah dhanka kale guddoomiyaha ayaa waxa uu dadka ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ugu baaqay inay isticmaalaan wax soo saarka dalagyada beeraha oo dalkooda ay wax ka soo saaraan aysan ku tiirsanaan keliya waxyaabaha ama badeecadaha kala duwan ee laga keeno dalka dibaddiisa haddaba waa kan guddoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadlaya arrimahaasi kala duwan covid nka waxaana jira sixir barar badan iyo baahi badan waxaan ku wacyigelin lahaa ummadda soomaaliyeed esbeshali ganacsatada in il naxariisa loo fiiriyo shacabka jubbaland iyo dhammaanba shacabka soomaaliyeed shacabkuna ay ku baraarugsanaadaan sixir bararkan iyo dhibaatada waxa keenay inuu yahay adduunyada warshadihii wax soo saari jiray oo uu ku dhacay wax soo saar yari iyo shaqooyinkii oo hakaday iyo maraakiibta wax keenaysay oo yaraaday wixii ay keenayeen taasaa sababtay wax walba inuu kor u kaco warshadaha adduunka caalamku waxay soo saareen ma jirto niskii sannadka intii bilowgiisiina waxay soo saareen ma jirto marka taasaa waxay sababtay shay kasta inuu laba jibaarmo oo intuu ahaa uu in la eg ay ku darsanto saa darteed waxaynu u baahan nahay in dalkeenna wax soo saar aynu ka samayno dalkeennana dibudhis aynu ka samayno dalkeennana aynu ku fikirno waxaynu dibadda kala iman hayno wixii suurtagal ahee laga soo saari karo inay laga soo saaro waxyaabaha duruuriga ah sida cuntooyinka iyo khudaartana waddankeenna aynu kala soo baxno waxaana idinkula dardaarmayaa midnimo iyo wadajir